bismillahi raxmaan raxiim wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah wasiirka wasaaradda iyo dhammaan madaxda hay-adda ee kaayo warbaahinta iyo shaqaalaha kale wasaaradda iyo ardaydan ku guulaysatay isxaaqa shaqo dhammaantii waa salaamadiina ujeeddadayna isugu nimid waxa weeye inaynu baahino toban qof oo ku guulaystay intixaanka hay-adda ee kaawo mashruuceeda kaakas oo la baahiyey january labaatankeedii ilaa toddobiiyo labaatankeedii intixaankaasoo lagu qabtay hargeysa oo ay galeen in ka badan kun qof waxaa mudnaan lahayd wasiirkuna waa iga dambeyn doonaay in lix iyo toban qof hay-adda kaakas ay u baahnayd toban qof ay reer somaliland heleen marka tobankii baan magacyadoodii halkan ka sheegi doonaa annagoo warbaahintana ku baahinay wiikan sida raadiyooyada iyo ilaacada tifiyada iyo jaraa'idadaba ilaa haddana intoodii badneed way timid laba qof baan ilaa hadda noo iman mar labaadna waan ku celin doonaa saddex qaybood ayaa loo kala qaatay qaybta a t c-ga towerka waxaa ku guulaystay shan qof qaybta kale ee communicationkana waxaa ku guulaystay laba qof qaybta kale metrologyga cimilada iyo saadaashana waxaa ku guulaystay saddex qof magacyada haddaan ku horeeyo qaybta a t c-ga waxaa ugu horeeya cabdikhadar maxamed axmed cabdirasaaq qaasim cumar cabdikhadar maxamed axmed wuxuu keenay afar iyo siddeetan boqolkiiba wuxuu ka socdaa weli ninkaa ma hayno iskuulku ka socdo cabdirasaaq qaasim cumar wuxuu keenay boqolkiiba laba iyo siddeetan wuxuu ka socdaa dugsiga sare ee soo ka soo baxay axmed ibraahim maxamed wuxuu keenay boqolkiiba laba iyo siddeetan wuxuu ka soo baxay dugsiga sare nuuraddiin maxamed haybe xaashi wuxuu keenay boqolkiiba koob iyo siddeetan wuxuu ka soo baxay isaguna iskuulka soos inan baa ku jirta tobanka qof ee ku guulaysatay inantaasi waa qaybta a t c-ga sagal axmed cabdilaahi aad baan ugu mahadnaqaynaa iyaduna waxay keentay boqolkiiba lix iyo toddobaatan waxaanay ka soo baxday iskuulka soos qaybtaasi waa qaybta a t c-ga qaybta communicationka laba qof baa ku guulaystay mubaarig muuse cali oo ka socday iskuulka soos ka soo baxay iskuulka soos wuxuu helay boqolkiiba sagaal iyo afartan konton baa lagu saxayfeeday iyo sagal qofka labaad waa mustafa xasan maxamed oo british school ka socda oo isaguna boqolkiiba sagaal iyo afartan waxba waa isku maarkis qaybta saddexaad ugu dambaysa waa qaybta saadaasha hawada metrologyga waxaa ku guulaystay oo kaalinta koowaad haysta cabdiraxmaan xuseen ismaaciil boqolkiiba saddex iyo siddeetan waa iskuulka soos ayuu ka soo baxay maxamed suleymaan bile ayaa ku xiga oo boqolkiiba saddex iyo siddeetan isaguna keenay wuxuu ka soo baxay isaguna iskuulka soos waxaa ku xiga muuse maxamed faarax wuxuu keenay boqolkiiba laba iyo siddeetan iskuulka nuuraddiin iyo soos laba ardayo ka kala socda si baan ka sixusan haddii alla ilaado aada iyo aad waa mahadsanta way agaasimo guud waa mahadsanyi cumar cabdullahi aadan mahadsanyi iminkana wakiilka mashruucan kakas ee ardaydan imtixaanka ku guulaystay qaatay baan eriyeysiinaya william welcome
Thank you, Honorable uh, Minister, Ministry of Civil Aviation and Air Transport, uh, Somaliland, for having assisted us uh, in acquiring the candidates who are successful. We shall cooperate with you, and we hope that in their training, they will be able to raise the good name of this nation. Thank you.
gabagabada munaasabadda wasiirka wasaarada guuliska hawada iyo gaadiska xeerka somaliland mudane maxamuud xaashi cabdi ayaa aynu inoo soo xidhay munaasabadda wasiir kusoo dhawo bismi illahi raxmaan raxiim ugu horeyn sharaf weyn bay noo tahay in aad maanta aanu idin yeedhno waana idinku hambalyeynaynaa imtixaankii aad ku guuleysateen runtii waxaa maanta laga bilaabo aada kusoo biireysaan bahda aviationka somaliland waa shaqo weyn oo aan rajaynaya inaad xiiseyn doontaan hadday tahay qeybta air traffic controllerska waa qeybta dayawradaha hawada maraya oo aynu doonayno inaynu kor u qaadno mustaqbalkana hawadeenna maamulano hawadeenna sare waa laynoo maamulaa umaynaan tababaran aqoon-yahano inoo maamula muddadii qarankana dhisnaa raggii hore waxaan yaqaanina waa gaboobeen marka in da-yar la beero aad bay u qiimo badan tahay rag kooban ayaa shaqadan hore ugu jiray muddadii labaatanka sannadood ahayd oo ay ekawa tababartay marka iyo hadday tahay meteorology-ga qaybta saadaasha cimilada iyo iyo wixii la mid ah iyo hadday tahay qaybta isgaarsiinta shaqo somaliland u baahantay weeye waxaan rajeynaa in numberkana aanu kasii kordhino la helo da-yar ku tababaranta shaqooyinkan mas-uuliyaddan la wareegtaa waddankan hawadiisa maamusha u horseeda in ka ganacsiga hawadeenu kor u kaco u horseeda dalkeena inuu noqdo waddan hawadiisu tahay mid bad bad qabta oo aamin ah imtixaanka waxaa galay arday fara badan oo ka kooban kun iyo baan u malaynayaa boqol qof waxay muujinaysaa shaq yacni runtii in dhallinyaradeennu shaqo u baahan tahay taasoo xukuumaddan aanay u qorsho la-ayn ay siyaasad ka leedahay qofkii aynu meelgelinaa waxa weeye waa qoys somalilan oo shaqo helaya waa qof dhalinyaro ah oo cagta saaray markii uu soo waxbartay muxuu ahaaye nolol hor leh waxaa shaqada idinka idin welisa waxbaa laydin baraya waayo waxaan iminka aada kala dalbateen ee aan akrinay ee kala duwan waxaad aqoon u leediin maaha iminka waa laydin tababarayaa tababar weyn baa laydin siinaya waa laydin qaadi doonaa waxbaa laydin soo baraya markaasaad ku shaqaynaysaa imtixaanka rag badan baa galay iyo hablo badan oo reer somalilanna sidoo kale imtixaankani wuxuu ka dhacay soomaaliya iyo somaliland intaba waayo hawadu ilaa iyo hadda soomaaliya iyo somalilandba way isugu taallaa iyadoo laba dal ay kala yihiin waana laydhoo wada maamulaa labadeenna qolaba isku wakti baa la qaaday imtixaanaadka kun iyo dhowrkaa boqole qof waxaa loo tartamayay lix iyo toban shago ama lix iyo toban boos baa loo tartamayey sharaf weyn bay noo tahay qarankana u tahay in toban somalilan ardaydeydii ku guulaysay waxay muujinaysaa oo ka markhaati kacaysaa tayada waxbarashada somalilan ayay mu ayay ka markhaati kacaysaa hambalya baanu leenahay bahda waxbarashada iyo macallimiintii iyo wasaaradda waxbarashada iyo dadkii soo saaray iyo waalidiintii ku tawcay ubadkan dhalinyaradii kale ee fursadaa weyday waxaanu leenahay noloshay ka midkay tartanku inuun baa heli lahayd wuxuuna wax kooban bay ahayd ilahay waxaynu ka baryaynay wax ballaadhan inuu ina siiyo inoo wada deeqa iyagana waxaanu leenahay runtii inay waxaanu rajeynaa inay uhaniyeeyaan oo uhibeeyaan walaaladu iyagana waxaanu rajeynaa guulo kale iyo fursado kale inay helaan waddankeenu wuu soo diirayaa maalgelin badan baa imanaysa shaqo badan baa iska abuurmi doonta mutafaa'iliin baynu nahay waynu niyadsanna dowladdu shaqaday abuurtaa maaha dowladdu dadkao dhan inay iyadu shaqa siiso laakiin siyaasadda lagu shaqada lagu abuura bay dejisaa uma qorshalin maalin walba cid baa imanayso waxaanu dhiirigelinaynaa sidii shirkado caalamiga u iman lahaayeen hadday tahay kuwo shidaal iyo hadday tahay kuwo horumar kala keena ilahayna waxaan ka rajeynaa inuu inagu guuleyo waxaan dadka muwaadiniinta imtixaanka waayey ee fursaddan doonayay inay ka mid noqdaan waxaan ku ku niyad samaysiinayaa dayaacadkuna waa koobnaa in idin ka mida unbaa heshay waxaase wax weynaan ah oo aanu idinku iidaameynaa idinkuna waqaqaynaynaa inuu imtixaankaasi cadaalad u dhacay inuu cadaalad ku dhacay wasaaraddan anigaa mas-uula ah hay-addanna de anagay nala shaqaysaa tobankaa dhalinyarada ah ee halkaa fadhiya cidna kama naqaan waa dhalinyaro reer somaliland muxuu ahaayey annaguna maanu farafrayn imtixaanka baanu nahay wasaaradda tuurista january baa la qaaday ilaa iyo december laba maalmood ka hor baa natiijada naloo soo gudbiyey maanu farfarayn ما أنا دوني إن أنا فرفرين وحس حي تداني نكاقو وإيش كميدا ينونها أما أبكي أي امتحان كاسحي وخبراء قف ولبا وحي وهدي بدني ووحيسي وديقي ولا صوب halkaas arday waliba ku qorin waanu dhijinayna waanu dhijinayna arday waliba wuxuu helay su qiimeeyo la fahanteeda waanu dhijinayna ee waxaanu kale oo ku faafin doonaa ee web page ka wasaaraddana waa lagu faafin doonaa dhammaan waxaan jecelahay in lagu faafiyo qof waliba si uu dhalinyaro uga akrii karo fisadkii uu keeno soomaaliya iyo somalilandna imtixaanku waa ka dhexeeyey dowladda soomaaliya iyo walaaladeenna ma farafarayn de hadday farafareeyaan kamabayn kamana kamabaynaan bursaneen marka imtixaan feer u dhacay oo si cadaalada oon ku hambalyeynayo hay-adda ecow iyo dadkii shaqadaa qabtay ayay runtii ahayd waxaan kaloo oo iyagana uga mahad celinayaa hay-adda shaqaalaha qaranka oo gurigooda imtixaankaa lagu qaaday sidii ay agabkiisa u diyaariyeen iyo wasaaradda duulista madaxdeeda mas-uuliyiinta iga hooseeya oo door weyn ka ciyaaray oo ururinta faylasha iyo warbaahinta iyo isku xidhka run ahaantii malaa way fiicnayd in habluhu kusoo yar bataan intaasunbaa wax negative baan isleh inankuudha baa ku jirta annagu aan jecelahay in runtii hablahana la dhiirigeliyo opportunitygooda waxbarashada way ku badan yihiin waxbarashadooda way fiican tahay waayo hablo badan baa wasaaraddan ka shaqeeya oonu ka shaqogelin intii xukuumaddan madaxweyne axmed siilan iyo madaxda ka yahay ay xilka haysay hay-adda kakas ama ekao waxaan waa dafcaddii labaad ee imtixaan ama tartan noocana gasha koob iyo toban hore ayaa iyaguna sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo labiyo kun iyo labadii kun iyo koob iyo tobankii iyaguna ku guulaystay oo koob iyo labaatan muddo dheer oo intaa ka horreysay ma jirin dad lagu kordhiyey waxaanmanaya raggaa dhalinyarada imka halkaa fadhiya iyo daahir iyo baa baa baa baa ka mid ahaa raggii hore waktiyadii hore loo qaatay muddo dheer baanay jirin wax wax shaqaalo inoo korna ilaa nairobi baa dhalinyaradeennu ka shaqaysaa raggii hore ee lagu tabcay runtii rag iyagana waan uham waan u hambalyeynay waan u mahadnaqayaa shaqadaas si fiican keenay koob iyo tobankaa arday idinka horreeyey saddex ka mid a ayaa nairobi lagu tababaray oo nairobi shaqo u tegey aada iyo aada iyo aada ayaa loola dhacay afar waa ta keentay runtii in loo baahan yahay yani example bay noqotay somaliland iyo soomaaliyaba waxay u noqdeen example ah in dhalinyarada waxbarata ee yaryar ee reer somaliland ay aqoon badan ku duugan tahay afartaa dhalinyarada yaryar waxay aada iyo aada u tuseen graafkooda iyo heerkooda waxbarasheed iyo mas-uuliyaddooda ayaa xarunta ekawan nalooga soo hambaliyey wasaarad ahaan iyagoo dad tartan ku yimi ah idinkana waxaan idiin rajaynaya inaad sida kuwaasoo kale magac weyn aad dalka usoo hoysaan magaceenna usoo hoysaan hadday tahay muddadaa tababarka ku jirtaa iyo hadday tahay markaa shaqada bilowdaan waxay keentay raggaa in laga shaqo geliyo dhalinyarada nairobi in shaqo laga geliyo nairobi si la arkay qiimahooda hambalya baanu idin leenahay maanta isugu yeed iyo uun magacyadii nin la xaadiriyo iyo wejiyadiina la arka bay ahayd waktiga tababarku bilaabmaya iyo safaradiina iyo hawlihiina iyo wixii la xidhiidha qof walba telefoonkiisa la qori doonaa waa lala soo xidhiidhayaa agaasimaha guud baa hawshaa mas-uul ka noqonaya haddii alla ka dhigo waxaan kaga baxayaa wax weyn maaha magacyadu way isu ekaadaan muxuu ahaa hadeerto magac muuse maxamed faarax oo qaybta ah meteorologiga ayaa hadda laba magac baa isu yimi laba inan baa meeshaa yimi oo isku magaca si xasooraa loo kala saaraya oo aan kala jeclaysi lahayn uu warbaahinta horteedana waa anagii wixii aan macluumaad iminka initially haynana idiin sheegnay waayo waxaan haynaa waa da-daa uu qortay qofku waa waxyaalaha loogu talagalay waxaa loo soo raaciyey waa loogeey dadka inay isku magac yihiin innaguna dad isku magac yidhowbayno gebigeedu marka waxaa lagu kala saxaa saddex shay magaca waxaan leeyahay da-da dhalashada magaca afraad iyo numberka iyo numberka imtixaanka ku galay marka halkan nasiib daro labadii inanna may garan imtixaanka numberkii ay ku galeen laakiin da-du iminka mid bay garsiinaysaa da-diibu noo sheegay iyo inagaan u sheegin bayn dee labada waaweynigii halku weydiinay marka mid bay garsiinaysaa waa ninkaa yar laakiin si muusaha kalena u qanco u niyad samaado waxaanu samayn doonaa iyadana caddaynta ka ballaadhan magacii afraad waaba isku dhow yihiin waxaanu ilaa dalban doonaa in xitaa imtixaankoodii lasoo duro mid waliba uu fartiisii arko imtixaanka imtixaankaa dhowr iyo siddeetanka ah labiyo siddeetanka ku yahay waa la heli doonaa waxaa laga yaabaa hadda halkan laftiisa haddaynu iminka ka baadhno muusaha kale mar hadduu ma waxaad ma waxaad gashay adiguna muxuu ahaa adeer meteorologiga okay sug halkan lafteeda ha okay halkan lafteeda marka kulanku inoo xidhmo ayaynu magaca kalena ka eegi doonaa marka haddii iminka macada'diisiiba halkan ka soo baxdana way iska koobnaan doontaa okay intaasaan kusoo ururina aada iyo aad baa mahadsantahay